wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta maamulka galmudug ayaa tababar ku saabsan badqabka iyo adkaysiga haweenka uga furtay degmada gaalkacyo gabdhaha golaha deegaanka ee degmooyinka gaalkacyo iyo cabudwaaq tababarkan oo socon doona muddo shan cisho ah ayaa ujeedadiisu tahay in la xoojiyo awoodda haweenka ee golaha deegaanka islamarkaana la siiyo aqoon ku saabsan siday uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo horumarka bulshada iyadoo la siinayo xirfado ku saabsan arrimaha maamulka iyo nabaddhiska agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta maamulka galmudug mudane cumar cabdi maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedka tababarkan loo qabtay iyo muhiimada uu u leeyahay gabdhaha ka qaybgalaya tababarkan waxa uu ku saabsan yahay wuxuu yahay waa tayeynta iyo koruqaadidda fahamka runtii dee kamid noqoshada dadka go-aanqaadayaasha go-aanka qaadashada siyaasadda ah haddii aan lahay golaha deegaanka iyo xubnaha haweenka nabadda ka socda dabcan si guud galmudug dhammaan degmooyinkii golayaasha deegaanka loo dhisay waxaa fursad loo siiyey haweenka inay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka weliba idinkoo ogaa dabcan caqabadihii jiray iyo wixii laga soo maray golada deegaan gabdho inay noqdaan iyo runtii adkaysigeenii annaga ahaa inaan la helo kootadii loo qorsheeyey gabdhuhu inay helaan ilaa todobada degmana runtii waa lambar fiicana laga helay marka la fiiriyo xaalad dalka uu marahayo iyo meesha runtii dee soomaaliya halka aan ka joogno annaga meel fiican aan joognaa gabdhahana waa runtii awood fiican oo dhanka maamulka inay ku biiraan waa la siiyey dowladda hoose sidoo kale galmudug si guud waxaa uga go-nayd inay gabdhuhu ka mid noqdaan dadka go-aanka leh oo runtii awood fiicana la siiyey dhanka dowladda oo haddii ahaan lahayd shaqaalaha dowladda haddii ahaan lahayd siyaasadda haddii ahaan lahayd dadka ku lug leh dhaqdhaqaaqyada socda intaas kabacdi maanta halkan waxaa u fadhiisin waxay tahay dabcan maalmaha isla joogtiin inaad ka faa'iidaysataan dadka khibrada cilmiga ay bixinayaan kabacdina adinkuna laga rabo de wixii haddii la qaato meel lala fadhiisto waxama soo kordhinayaan waxaa la rabaa firfircoon inaad muujisaan inaad baratical shaqadii in baray aa u qabataan in dee awoodda hadda maqan oo la rabo inay sii helaan gabdhaha ee golayaasha deegaanka iyo kuwa nabadda ka shaqeeyaah inaad runtii soo saartaan adinku qofkii hadlaa dabcan dee wax hela ama loo sii hadli karaa marka taas adinka linka rabaa inaad sii qaadataan oo aad sii hormarisaan ka galmudug ahaan annaga runtii waa si guud waa naga go-an tahay in dee gabdhaha lagu awoodsiiyo nabadda oo awgna doorka ay ku leeyihiin tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay haweenka golaha deegaanka iyo degmooyinka gaalkacyo iyo caabudwaaq iyo sidoo kale ururada haweenka ee nabadeynta ee ka dhisan degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana muddada shanta cisho ah ee tababarkan uu soconayo lagu qaadan doonaa sidii ay haweenka uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo horumarinta bulshada